dalka holland waxa uu ka mid yahay dalalka midooda yurub ee soomaaliduna sida weyn ay usoo degtay wixii ka dambeeyey burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya soomaalida ku nool guud ahaan magaalooyinka dalkaasi waxaa lagu tiriyaa inay yihiin dadka labaad ee ugu badan ee kasoo jeeda qaaradda afrika marka laga soo tago jaaliyadda marookaanka wariyaha v o eda qaaradda yurub ridwaan xaaji cabduuli oo hadda ku sugan london ayaa booqday dhowr magaalo oo ay ka mid tahay magaalada rotterdam warbixintan ayuuna nooga soo diray inkastoo soomaalidu ay aad uga dhex muuqdaan dalka holland guud ahaan gaar ahaana magaalooyinka waaweyn ee rotterdam amsterdam iyo otrecht ayaa haddana waxaa dalkaasi soomaalidii ku noolayd ay xoogooda u guureen dalka britain ka hor intii britain aanay ka huleelin midooda yurub inkasta oo hadda xaalku uu ka duwan yahay sidii hore wixii ka dambeeyey markii britain ay ka baxday midooda yurub magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay rotterdam oo soomaalidu ay si xooggan u degeen ayaa hadda u muuqata inay ku yaraadeen soomaalidii degganayd oo sababo kala duwan uga guuray holland iyaga oo soo degay britain wixii ka dambeeyey sannadkii labadii kun rotterdam oo mar ay ku yaaleen maqaayado iyo ganacsiyo kala duwan oo soomaalidu ay leedahay ayaa hadda waxaad ku arkaysaa oo keliya hal maqaaxi oo soomaalida weli deggan magaaladaasi ay isugu yimaadaan iyo kuwa kale ee ku nool agagaarka magaalada waxaa sidoo kale xanuunka covid sagaal iyo toban uu sii curyaamiyey ganacsiyadii soomaalida xasan barre oo ah milkiilaha maqaaxida ammaana ayaan la kulmay wallaahi ganacsiga oo soomaalida waa ganacsi iska dhutinaya waa ganacsi hal qowmiyad ku kooban waa ganacsi boqolkiiba boqol aanay ahayn waa ganacsiga soomaaliya laakiin inta yaalla waa isku mid haddii la feeriyo weli waa isku mid oo xagga dadka ku badan laakiin inta dadka ku yar waa gartay holland marka la fiiriyo in badanoo dadkii ku noolaa waxaa la sheegaa inay ay ka guureen oo ay u guureen wadamo kale sida u k oo kale maxay tahay sababaha ay dadku u guureen waxyaabaha dadkay u guureen waxaaway soomaali waa iska taqaanaa waa reer guuraa oo laguma sheegayo adiga waa ka dharagsan tahay laakiin waxyaabahay u guureen waxaaway soomaaliya waa hayaan raac hayaan raac maxaawaa meeshay ku badan yihiin markasta usii guuraan hebelaa xagga u guuri dadka qaar ujeedii u guuraan ama dad familkooda xagga jiro ayagaa inta ku go'doomay dadka qaarna waxay u guuraan hebelaa guure u guur marka lama dhihi karo boqolkiiba boqol waa famil soomaalida waa lama dhihi karo boqolkiiba boqol meelay ku nagaadayaan waayahay siduu idii saameeyey xilligii koroonaha marka laga hadlayo ganacsiga wallaahi annaga haddeerta baranjiskeena waa baranjis cunto dukaankeenna waa dukaan cunto iyo isku darsan isku darsan isku darsan waaye marka dadka dadka cuntada dukaamada cuntada waa u fiicnaa u fiicnaa waxyaabaha kalenta oo non foodka ah ayaa xoogaa aad u darnaay dukaamadaas kanta la xirin maahan annaga weli soo koronaha u dhacay dukaanka ahaanteena maana xirin waa
holland ama netherland waxaa la sheegaa inuu ahaa dal ay si weyn u soo galeen soomaalida sagaashameeyadii hase yeeshee wixii ka dambeeyey sannadkii labadii kun dalka holland waxaa ka guuray dad ka badan labaatan kun oo qof oo soomaali ah kuwaas oo haysta sharciga dalkaas waxaana xooggooda ay soo degeen magaalooyin ku yaala bartamaha gobolka england ee britain sababo kala duwan ayaana la sheegaa in ay soomaalidu ugu soo hayaameen britain sida in ay helaan fursado shaqo maxamed bile khayraaf oo aan kula kulmay magaalada rotterdam oo saddex iyo toban sannadood uu degganaa ayaa waxa uu ii sheegay in uu mar u guuray dalka britain kadibna uu dib ugu soo laabtay holland
dadka qaar waxyaabo badanaan ka wareystay aniga laftigo ingiriiska waa tegey waa iska soo qoray haddana daruufo jira awgood waa iska daayey marka qof walba ra'ligeedii kadhex arkaysay ila tahay inay xagga u fiican tahay marka xorriyad iyo in fursado ay jiraan ay dadku u arki karaan
waxyaabo badan oon dad badanoon la sheekaystay qaar waxay dhaheen annagoo ingiriiskan isdhaqannaqaanaa soomaalida weligeed soomaaliya ingiriiska isfahmi jirta netherland isma fahmi jira netherland dhaqankeeda waa nagu cusub yahay qaar waxay leeyihiin xagga shaqada waxbaa furfuran waa kala socotaa sida inta ay shaqadu iyo inaad dukaamo furatood business samaysato ay xoogaa culayska iyo kontaroolka ugu badan yahay xagga uguma badnaa marka qof waliba uun waxyaabo ay xagga ay ku fiican tahay arkeen ay uga guuren britain oo aan hadda ka mid ahayn midowda yurub ayaa shuruuda ku xirta dadka ka imanaya dalalka midowda yurub ee soo gelaya britain waxaana arrintaasi ay sabab u noqon kartaa in sidii hore aanay u sahlanaan doonin isu socodka dadka u kala safraya britain iyo holland ridwaan xaaji cabdiweli v o a london